bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkani waa radiyo togo herer waalabaad ka dhegaysataan barta internetka aan ku leenahay ee togoherer com wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotaay
waanaad ku mahadsantihiin qadarka aad wakhtigiinana siisaan annaga oo mar kasta jecel inaannu idiin soo baahino warar la hubo barnaamijyo taya leh oo idin raalligeliya iyo suugaan iyo madadaalo xiisa leh sidoo kale waxaannu mar kasta u helanahay farriimaha aad ku cabiraysaan aragtiyihiinna ee aad soo gaadhsiisaan idinka oo noogu soo hagaajinaya ciwaanada kala ah toga herer at gmail dot com amaba contag at toga herer dot com
kusoo dhowaada barnaamij kaara oo idinka imanaya stuudiyaha toga herer ee magaalada hargeysa bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabad dhegeystayaal waa waraysi gaara oan la yeelanay suldaanka guud ee beelaha somalilan suldaan maxamed suldaan cabdulqaadir waa arintii suldaan waxaad nooga warartaa sidaad u aragto shirkan ka socda la qabanqaabinaya london
bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeye shirar badan oo ka horeeyay shirkan ayaa adduunyadu u qabatay soomaali waxaan filayaa shirkani waa shirkii ugu dambeeyey laba arin ayuunbaanu leeyahay in soomaali trusteeship loo sameeyo oo dib maxmiyaad loogu qabsado dowlado shisheeyo ajnabi oo afrikaan iyo yurubianba leh gacanta loo geliyo iyo in dowlad soomaaliyeed la sameeyo oo weliba maanta hoggaanka loo dhiibo ee dhinaca somalilan anigu horta shirkan sidaan u arkaa waa taa waxaana weeye soomaali caalamku iyo international communitiesku midna ma doonayo in dhowr soomaaliyeed oo kala googo ah ay ay soomaali u kala baxdo soomaali waa laysu haynayaa dowlad baa loo dhisayaa dowladdaasi gacantooday ku jirtaa haddii la isku afgaran waayo waxa weeye in maxmiyaad dib loogu qabsado oo dib dowlado kale ay dusha uga xukumaan waa ogeydeenoo ciraaq xukuumaddii loo sameeyey haddana dushaasi ayaa dee dowlad madax maraykani iyagoo matilaya dalka ciraaq ay ka talinayeen maanta waxaa weeye dowladda ethoobiya iyo kenya iyo uganda iyo dhowr iyo afartankan dowladood ayaa laga soo xulayaa dad oola odhanayaa madax u noqda xukuma soomaaliya siday u dhan tahay soomaali idinka maanta gacanta laidinka gelinayaa inaa xukuntaan taasina waa dhimasho markaa shirka london waa in loo diyaargaroobo oo la tago khaasatan waxaa leeyahay anigu ummadda reer somalilan sifahay ku tegasa shirkaasi waa inuu noqdo xukuumadda golayaasheeda iyo siyaasiyiinta aqoon-yahanada salaadiin xula oo waxgarada soo jireen in ay ka qayb qaataan shirka wixii ay dood iyo hadalba ka jeedinayaanna ay ka jeediyaan ay ka girgir adaygaan ummadda soomaaliyeed in gacan shisheeye ay loo geliyo sidii looga dagaalami lahaa ee looga hadli lahaa waa in la sameeyo taas waxaan ka leeyahay taa ta labaad waxaan xukuumadda axmed maxamed maxamuud siilaayo ku boofinayaa in dagaalka ka socda buuhood leh ay xadad joojin samayso ciidankana laga soo saaro gogashii nabaddana dib loogu soo noqdo waynu ognahay oo xukuumadihii ka horeeyey markaad ka soo bilowdo xukuumaddii marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal markii liiska golayaasha uu keenay garaad cabdiqani garaad jaamac oo ah garaadka garaadada garaadada kalena ay soo saxeexeen qoraaladii iyo magacaabidii raggii meeshaasi uga qeybgeli lahaa waxa is-hortaagay maxamed xaaji ibraahim cigaal liiskii uu cabdiqani siday ee dhulbahanta u soo dhiibtay ma jirtuu yidhi waayo markaa wuxuu watay madaxweynuhu qaybe garaadkuna wuxuu watay nin la odhan jiray sakhraam oo aada somalilaanta ay ugu mudnayd dhiiggiisa halkaasaa hortay khaladka u horeeya uu ka dhacay annagu kuwii dagaalkii sokeeye nagaga hadhay hargeysa ee nabadda ku joogay iyo kuwayagii hawdka ka soo galay iskumaanu qabsan ciddii baarlamanka noo gelasay iyo ciddii golaha guurtida noo gelasay ee waxaan nidhi kuwii nabadda qaatay ee inaga hadhay ayuunbaa meeshaasi xaq u leh maanta garaad cabdiqanina xaq buu u lahaa liisku soo gudbiyey in loo tixgeliyo waayo intaas sagaal isin baa u soo saxeexay isaguna wuxuu ahaa garaadkii garaadada ugu daada weynaa ama ugu faaca dheera halkay ciladu ka timi halkaasay ahayd hadal waxay ka gaadhay garaad cabdiqaniyow somalilan dhulbahanta xadku la leeyahay anaa kuu goynaya eh soo jeex soo sheego anugu maalintaa goobjoog baan ahaa marka sidaa marxuumka kula ahaa garaadka waxaan ku yidhi madaxweyne kada xaq uma lihide uma goyn kartida waa niman reer somalilaanda sidaas ayaa hortay dhulbahante erge dambe iyo hadal dambe aan cidina halkii uga qaadin oo waxna puntland ay raaceen qaarna ay dowladda federaalka ah ugu tegeen lamaan yaabin shirka taleex anugu go-aanka ka soo baxay waayo koob iyo labaatan sannadood erge la-aan iyo ka dabatag la-aan ayaa ku dhacay inkastoo xukuumadda madaxweyne siilaanyo aanay eed ku lahayn anugu waxaan leeyahay eedeeda xukuumaddii maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo tii riyaale ayaa ku lahaa eeda waayo arrin siyaasadeed ayuu ahaa arrinka la ysku qabtay arrin kastoo siyaasadeedna dee waa laga heshiiyaa waana laga daba tagaa taas waxaa weeye shirkaa taleex go-aamadii ka soo baxay anigu runtii waan ku hambaliyeeyey dhawaaqaa ay ku dhawaaqeen inay state gooniya la baxaan waayo kol haddii meeshaad ka tirsanayd dhibaata kaaga timaado dee cidla ma fadhihi kartid oo dee dadkaagaad dhinac ka raacaysa waanan ku hambaliyeynayaa wax aliyaalo wax ujeeddo ah oo xumaana oo igaga jirta ma jirto midna ha la ogaado soomaali maanta ta u taagan waxa weeye soomaali inay isu tagto oo dowlad loo dhiso iyo in dib loo gumaysto oo loo dhiibo dalaal shisheeye inay u taliyaan taasna waxaa ka fiican soomaali inay shirkaa london isugu tagto oo wax wax anfaca ummaddan ay u keento ummadda reer somaliland waxaan leeyahay koob iyo labaatan sannadood ayaynu container ku jira maanta taladii waxay isugu timi soomaali inaynu inagu hoggaanka u qabanno inaynu qaadanno hoggaanka soomaaliyeed aynu dalkii madaxweynena ka noqonno caasimadiina hargeysa laga dhigo midna anigu kulley waan diidanahay laba dowladoodoo midna taliyaan gumaysanaya midna ingiriis gumaystay baynu hayn waxaan leeyahay four point five kani wuxuunbuu ku bilaabmay shirkii carta laakiin wejigay leeyahay shirkan maanta laysugu imanaya waa fifty fifty oo weliba magdhow aanu ka rabno xukuumaddii ugu dambeysay maxamed jiyaad barre diyaaradaheedii intay hargeysa ka kacaan shacbigeeda duqaynayay ee ku leynayay naf iyo maal wixii halkaa nagaga dhintay ee nagaga khasaaray magdhowgeediina waanu rabnaa caalamkana waanu u sheegaynaa waananu ku garnaqsanaynaa waayo madaxtinimadu waxay ku wanaagsan tahay wixii lagu baday markaad ummadda caalamka dareensiiso naf waliba ama waxaa la odhan doonaa laba dowladood oo soomaaliyeed oo sidii markii hore isugu timaadeen kala noqday baydu noqon doontaa sida southern suudan iyo suudan ay maanta kala tahay ama waxay noqon doontaa wax la isaga garaabo garawshiye kamaanu helin wax magdhawana lama siinin wax ee dhaqaalo ah oo soomaali lagu caawinayaanaanu ilaa maalinkaa maantaa meel somalilan ay waxeeda ka qaadato aanay jirin n g o iyo international communities waxu keenkeeno waxu qabta mooye weli mucaawano dowladi intay soo bixisa ay tidhaahdo reer somaliland baa leh oo soomaaliya ayaa waxaana aanu siina qeybtaasay leeyihiin deetanu doonaynaa waa fifty fifty oo weliba annaga prioritiga naloo sadbur sadbursiima aanu ku helno sababtoo ah ilaa lixdankii ilaa maanta wax aliyaalo wax naloo qabtayba may jirin dagaaladiina soo maray shaar dowladeed baana lagu dilay axdi qarameedkii waanu ku qornay saddex qodob in qiraal la bixiyo in shaar dowladeedna lagu dilay naf iyo maal wixii halkaa nagaga lumay inna loo magdhabo in afti bixinna laga qaado haddaanu nahay gobolada waqooyi ee reer somaliland afti bixin laga qaado waxay doonayaan inay federaal doonayaan inay soomaali weyn doonayaan inay gooniisutaag doonayaan maantana tanu ku adkaysanaynaa waxa weeye wixii ummaddu ay ku heshiisay ayuun baanu rabnaa in aanu caalamka oo na arkayo na maqlaya aanu golaha shirkaa ka dhiibanno xukuumadda axmed maxamed siiraaye uu hogaaminayana waxaan leeyahay si laxaad le shirkaasi ha looga qeyb qaato adigoo wata wasiiradaada golayaashaada guurtidaada salaadiintaada aqoon-yahanadaada waxgaradkaaga ganacsatadaada waa inaad isu ballaadhisaa oo aanaynu noqon five point five ama four point five en aynagu meesha aynu ku tagnaa fifty fifty wixii intaa ka yar waa waxba kama jiraan somaliland waxaan diyaar u nahay dadweynaha iyaga annagaa salaadiintoodiiya inaanu ka qancinno shirkan waxa lagu qabanayana aan u sheegno kaasoo ah in dowladdii soomaaliyeed maanta gacanta somalilan loo soo geliyo iyo in naloo dhiib in mustacmarado aan hoos tagno haddii dowladda soomaaliyeed gacanta naloo soo geliya xaq baan u leenahay in aan aftibixin dalbanno oonu nidhaahno hanalaga qaado aftibixin haddaanu nahay reer waqooyi taasna waa point aan meesha anigu dhiganayo beesha reer buu hoodleh waxaan leeyahay waa ee dadku waa dadkiinnii dhibaatada dhacday dee waa la yska samirsiiyaa waa la ysaga garaabaa wixii qaladee dhacay iyo dagaalkaas maanta idinkumu waajib may ahayn hase yeeshee haddana meeshan midh baa taallay oo ciddii somalilan waxaanay isla heshiiskii somalilan ciddii ka baxda waa tii annaloola la yarday gacanta kululna lagu qabtee dee maanta horta idinkuna dulqaata dagaalkana xukuumadda waxaan leeyahay somalilan in laga soo baxo oo furamaha dagaalku ka socdana dib xukuumadda ayga soo baxdo oo gogashii nabadee uu madaxweynuhu ku baaqayna dib uu soo nooleeyo madaxweynaha waxa ii hadhay kilalka shanaad ee soomaalida dad wada dhashay baynu nahay oo abti iyo seedi iyo sodog isu ah oo markaad eegto beelaha jiidda hawdka ku wada nool beeshaas aanu walaalaa nahay waanu islayn jirnay waananu wada noolaan jirnay maanta waxaa tahay nin madaxweyne ah oo da-yar oo runtii fikirkiisu uu si fiican u shaqaynayo oo dowladda federaalkuna ay ogoshahay talaanku siinaya colaadda qarniyada soo taxnayd faraa faraa badan intaasoo qarni ayaa isaaqiyo ogaadeen dagaal ka dhexeeyey war maanta b u aye waxaad yeeshaa noqo madaxweynihii ugu horeeyey ee soo afjara colaadaa dhowrka qarni soo socotay oo waa inaad ku soo afjartaa nabad iyo walaaltinimo iyo isdhexdeg iyo in la isdhexdego oo nabad lagu wada noolaado xabadi wiil kuma wiil xabad ee wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho adigana madaxweyne waa kuu hanweynahay waxaananu kaa sugnaa waxa weeye beelahaasi wada degan ee isku doogeenkaa soomaalidu waxay tidhaahdaa oodi ab ka dhow sidii aada u walaalayn lahayd ee colaada qarniyada soo taxnayd ad u ilowsiin lahaydee nabad ugu bedeli lahayd eed wax wada qabsi ugu samayn lahayd eed u barwaaqayn lahayd waayo aan weli xaggayga ama xaggaya waanu soo eegaynaa in nabadaasi aad soo dhaweyso ood isu kaayo keento ood shirar noo qabato oo dad wada dhashay oo sodog iyo seedi iyo abti iyo inaabti isu ah colaada dhex taalla sidaad u baabiin lahayd ayaanu maanta kaa eegaynaa ilaahayna ha kuugu garab galo dadka soomaalina meel kala tegi mayso kala maarmi mayso waxa weeye shalayta ninkii xabadda aan isla dhacayno markanu qurbaa isugu nimi inuu nairobi isugu tagnay dee waan isku dhegnay inuu soomaali baan isu garan ereyga meesha yaalla waxa weeye dad kala maarmaya ma nihin waxaan hadalkayga ku soo khatimayaa soomaali hadday isu timaado calan baa ka dhexeeyey waxaa igu maqaalo ah koonfur calankii intay soo duuduubto ayay tidhi waxaan u geynaynaa halkii uu ka yimi calankaasi anu miduun baan idin leeyahay saaka calankii soomaaliyeed waa ogeydeen wixii dhiig ku daatay markii xorriyadda la doonayay markii ilaahay xorriyaddii ina gaadhsiiyeyna dhiiggii dambe sokeeye ku kala daatay waa ogeydeen calankaasi waa iska bedelaynaa annaguna calankii tawxiidku ku qoraa baanu taagnay in la dejiyaana shariicada islaamku waaba ka xaaraan soomaaliyay haddaad naga maarmi weydaan oo calanka iyagaas iyo gooni isutaaggaasi noo diideenoo walaaltinimadii idinkala roonaatay kaana waynu iska laalaabi kaasun baana inoo dhex noqon doona ayuunbaan anu ku talinayaa walaaltinimaduna dee in wax laysu ogolaada weeye wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maqaal lagu qoray jornaal lagu qoray maqaal lagu runtii sidan hadalka u yidhi iyo siday u qoreen waxa weeye laba kala fog beesha dhulbaante anigu waxun baan tusay in aniga waxaanan ka shirin oo aanan shirna fagaaro aananu iskaga iman magaca garxajis la yidhaahna aanu isugu imanin in nalagu cambaareeyey nin unbaa habeen intuu calankii buluukigahaa niyo hargeysa wadadaas suuqa hargeysa kala badha intuu ka lulay habeennimo ayuunbuu subaxii uun ku dhawaaqu yiri waa kuwaa nimankii garxajis calankii buluukigahaa ka taagay hargeysa oo tina lagu boobay federalla anagu markaa maanu doonayn wax federaalana kamaanu hadlin shir laysugiima federaal aanu kaga tashanayno ma jirin waxaana somalilan kaga goosanaynaana may jirin laakiin intaas unbaan soo qaatay maan odhan dee beesha dhulbahante ha lagu duulo waayo anu waxaan ka warqabay beesha dhulbahante in laga gardara yahay oo somalilan ba la yidhi waanu idin jeexaynaa xadkiinaanu idiin goynaynaaye bal soo sheegta xadka somalilan dhulbahante ula leedihiin ayaan goobjoog ka ah markuu cigaal lahaa idina midhkaasi saxaafaddu ay qortay raalli ka ahaada aniguna waxaan leeyahay walaaltinimada iyo wada dhalashadu waa mid aan dee inaga go-ayn oon soomaali ka go-ayn ee taa ha la ogaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa waxaynu ugu dhamaaday barnaamijka gaarkaa ku saab waraysiga gaarka aynu la yeelnay suudaan guud ee beelaha somalilan suldaan maxamed suldaan cabdiraadid waraysigan oo u qaaday wariyaha shukuyada wararka togeda xafiiska hargeysa wariye cabdiraxiim ismaaciil cabdilaahi cabdiraxiim cidaar